soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer africa in ka badan saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir taasoo kheyraad badeed oo hodan ah laakiin nasiib daroo sanado badan waxaa laga sheeganayaa badaha soomaaliya in si sharci darra ay uga kalluumaystaan doonyo ajaanib oo aysan wax ogolaasha taasoo si toosa u dhaawacday si kastaba ha ahaatee burburkii dowladnimada ee dhacay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey xibaha soomaaliya waxaa ku furmay doonyo kalluumaysi oo ajaanib ah kuwaasoo si sharci darra uga kalluumaysta badaha soomaaliya dhalinyaro kalluumaysata ayaa sheegaya inay waayeen kalluunkooda iyo nolol maalmeedkooda sababa la xiriirta addoomaha shisheeye ee sida sharci darrada uga kalluumaysta badaha soomaaliya haddaba qaar ka mid a bulshooyinta ku dhaqan degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaan wax ka weydiinay sida loo xadidi karo ama loo joojin karo kalluumaysatada sharci darrada ee ka kalluumaysta dalkeena soomaaliya iyo dhalinyarada soomaaliyeed siday uga faa'iidaysan lahayd kheyraadka xaddiga intaa leeg ee ku dhex nool dalkeena soomaaliya hadaladoodina waxaa ka mid ahaa magacaygu waa cabdi cabdulaahi cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan degmada dhoobley wallaahi run ahaantii maalinkan waa maalin ugu weyn haddaan nahay dhalinyarta soomaaliyeed waa maalin loo baahan yahay inaan kor u qaado waa maalin aan u badinayo inaan ka mid nahay dalalka xusaya dalalka ugu badan sababtoo ah dalkanagu waa dal xeeb xeebta ugu dheer afrika haysta saddex boqol saddex saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitir run ahaantii xeebta intaa leeg weli maanaan helin awood aan kaga ilaalino kalluumaysiga sharci darrada ah laakiin waan isku dayeynaa soo kabasho badan oo dalka nool ku socdo maalintan waa maalin ugu weyn insha allah maalinkan aad baan u xuseynaa haddaan nahay dhalinyarta degmada dhoobley waxaan rajeynayaa inaan maalinkan dhalinyarta soomaaliyeed ay noqoto dhalinyar maalinkan uu ku weyn yahay oo laga dareemo inay dalkan uu ka socdo boob kalluun ama kheyraadkeeda oo la boobayo marka insha allah waxaan rajeynayaa inuu dalkeenu soo kabto oo maalintanna aan si weyn u xusno waxaa magacayga waxaa la yidhahdaa xasan cali cabdi baa la yidhahdaa waxa weeyaan kalluunka sharci badda saddex kun shan boqol toddobaatan iyo shan kilomitir weeye ilaa raas kambooni ilaa raas casayr soomaaliya waxa weeyaan khayraadkeedii badda ee mataqaanaya aargoosatada iyo kalluunka iyo waxa weeyaan libaxbadeedka iyo carsaanyada maanta waxaa ka faa'iidaysanaya dalal shisheeya ka faa'iidaysanaya dalalkaa sheeya ka faa'iidaysanayana waxa weeyaan maraakiibtoodii dhan baa ku jirta iyo doonyahoodii baa ku jirta badda ku jirta oo intii soddon iyo afartii sane ee mataqaanaaye soomaalidu ay dhibka isku haysay iyo mashaakilka isku haysay yaa baddii xaalufiyey markaa soomaalidu yayna ku jeedin mataqaanaa ganacsi hoose iyo kallo in la iibiyo mataqaanaa xabad nacnacoo la iibiyo iyo mataqaanaaye calal la iibiyo oo laga keenay dubay laga keenay yayna ku dalkeedii waxa weeye inay difaacato iyo baddeedii iyo dalkeedii barrinkeedii inay difaacata loo baahan yahay